waa mahadsantihiin maanta ilaa labaatanki sebtembar laba kun saddex iyo labaatan oo jimco ah abaara tobankii iyo rubi tobankii iyo toban daqiiqo ayaa khawaarijtu waxay qof naftihalagaha khawaarijta ka tirsan naftihaligah oo khawaarijta ka tirsan wuxuu isku qarxiyeen maqaayad shaah lagu cabo oo ku taala baar bulsho degmada howdadaag maqaayadaas oo ahayd meel dad shacabka ahi ay ku shaah cabaan oo iska fadhiistaan oo maxay ahayd ay dad dhalinyaro badan ay fadhiisanayeen iyo khawaarijtu siin la-aan ah weerar laflacaaninimo ah oo doqonnimo ah oo fulinimo ah isku qarxiyeen marka khasaaraha meesha ka dhacaya ayaa ah dhimashada ilaa lix qof shan qof iyo dhaawaca lix kale ayaa goobta ka dhashay oo ahaa dhammaantood ahaa dadkii maqaayada ku sugnaa ama ka sixcabayay iyo qofkii naftii hallige ahaa oo naftiisa iyo nafta dad soomaaliyeed oo muslimiin ah oo waxbaa ka galabsan halaageen marka maanta intaasaa khasaaraha meesha ka dhacayuu yahay haddana ciidankii ayaa goobtii ku sugan waxaa ka socota baaris la xiriirta dadka maxay ahayd ay goobta ku sugnaa qofka isqaxiy wuxuu ahaa iyo iyo faahfaahintii oo rasmi ah iyo agabka nuuca uu isticmaalayo elementiskii nuuca loo isticmaalo qaraxaas marka intaas ayaa maanta meesha ka dhacday way afyeena marka intii dhimatay allah u naxariisto intii dhaawaca ahayd maxaa gurmadahoo loo sameeyey
markiiba dhacdu meesha ka dhacday si dhumaalaysi ah ayaa qofka khawaarista naftahaligaha kusoo galay ayay markiiba ciidanka ammaanka gaar ahaan ciidanka booliiska gurmud meesha u sameeyeen waa lagii goobihii caafimaadka loogu dabiibay dadkii isla markiiba waa la gaaray gurmud caafimaada loo fidiyey intii goobta ku naf weysay ayaa goobta ku dhimatay intii kaleetana ku shahiiday intii kaleetana waxaa la geeyey goobihii caafimaadka lagu dabiibayaa sidaasaa walaalo maanta waxuga dhaceen marka gurmadka iyo iyo in meesha la xiro oo oo maadihii iyo maragmuujintii cadeymihii iyo xiriirkiisi dib loo raaco kiiskii dib loo raaco taraajada meesha waa raadraac dib loogu sameeyo qofkaan meeshuu ka yimid iyo wuxuu ahaayo meesha laga soo aabulay intaasuba waa howl socota marka gurmadna waa loo sameeyey halkaasaana khasaarana intaasuu leegyahay sidaasaana waxu dhaceen way haddii aada warbixin hesheen marka qofka naftihaligaha ah sidey ugu suuro gashay in goobtan dadka shacabka ay isugu yimaadeen oo lagu shaahayo u dhexgalo walaal suuragal kale uma baahna waa la socotaan maqaayadaha dadka shacabka ay isugu yimaadaan maqaayad kasta oo dad shacabka ay isugu yimaadaan iyo meel kasta oo shacabku isugu yimaadaan ayaa argixisaan taargad u ah waxaad la socotaan qaraxii ka dhacay beledweyne ma ahayn xero ciidan iyo meel ciidan midna ma ahayn kii buuli bardashada ka dhacay saas oo kaleeto marka maadaama shacabka soomaaliyeed ay usoo jeedaan in khawaarijta ciidamada horkacaan oo warbixinada la wadaagaan oo la dagaalamaan oo maxay ahayd dagaalka daraf cad ka noqdaan ayay khawaarijta u aragtaa in shacabka soomaaliyeed la dagaalamayo marka xaqiiqatanna waa sidaa oo shacabkii dawladda isku dagaalam isku duuban ayaa wada dagaalamaya si ay taa dee dadka iyagoo dareemaya in shacabkii uu kasoo horjeedo la dagaalamayo ayay dadku taargad u yihiin marka waxa dhacdooyinka ayaamaha dambada ay sameynayeen oo inta laflacaariga ay yihiin ay sameynayeen ayay qayb ka tahay meel kastoo shacab soomaaliyeed uu joogo ayaa taargad u ah khawaarijta